ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya xasan ayaa maanta safar ku tegaya adis ababa isagoona kulamo la qaadan doona abiy axmed arrinta ugu weyn ee uu abiy kala hadli doono xasan sheekh ayaa la sheegayaa inay tahay dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay ku gaareen magaalada ankara kaas oo xabashida lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo wararka kale ee soo baxaya ay sheegayaan in kulanka uusan ka marnayn sidii ciidamada itoobiya ay uga mid noqon lahaayeen waxay ugu yeereen howlgalka awsom safarka xasan sheekh ee itoobiya ayaa imaanaya xilli mar sii horaysay uu safar ugu socdaalayay dhiggiisa eritreya ee afweerka uu sheegay inuusan dulmari doonin hawada itoobiya islamarkaana sheegay in itoobiya ay wax walba uga daran tahay shacabka soomaaliyeed ayaa madaxda dowladda federaalka ku dhaliilay sababta itoobiya ay iyadu u imaan la-adhay muqdisho waxa ay doonaysana kala macaamisha soomaaliya islamarkaana iyaga u diiday inay qabkaasi yeeshaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in safarka xasan sheekh maxamuud ee adis ababa uu yahay mid halis ah maadaama dowlad uu shalay ku calaamadeeyey cadowgiisa koowaad uu tegayo wax walbana ay uga iman karaan waa sida ay hadalka u dhigeene tani ayay ku tilmaameen fashil siyaasadeed oo soo wajahday xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud